subax wanaagsan halka waa dalsan qodobada ugu waaweyn aad ku dhegaysan doontaan warkayga waxaa ugu waaweyn golaha amniga qaranka oo soo saaray amaawiil kusoo ku aadan sharci darrada ah ee la soo geliyay dalka maxkamadda gobolka banaadir oo muwaadiniin lagu magacaabo qaatuma xasan cabdulle ku wareejisay dhulkii ka maqnaa lix sano degmadiimeedka war sheekh oo lagu soo gebagabeeyey siyaarada calinkii weynaa ee sheekh cabdiraxmaan cali dowladda federaalk oo faahfaahin ka bixisay howlgallo lagu dilay xubno ka tirsan al-shabaab wararka dibadda aad degeysan doontaana waxaa ugu waaweyn weerarada qaso oo sii socda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tri g iyo for g xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tri g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan meel kastood naga dheganaysaan amase naga dhegaysanaysaan aan ku bilaabe golaha amniga qaranka ayaa soo saaray amaawiil ka soo saaray hubkii lagu bilaqaystay caabud waaq ee dalka sida sharci darrada ah loo soo geliyey wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa ka warbixiyey kulanka deg dega ay yeesheen golaha amniga qaranka
bismillahi araxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu war saxaafadeed siddeed iyo tobanka bisha juulaay sanadka labada kun afar iyo labaatanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida mudane xasan sheekh maxamuud ayaa guddoomiyey kulan aan caadi ahayn oo uu yeeshay golaha amniga qaranka maantoy taariikhdu tahay siddeed iyo tobanka juulaay sanadka labada kun afar iyo labaatanka kulanka ayaa qodobadii looga hadlay waxaa ka mid ah dhacdadii hubka sharci darrada ahaa ee sida dhowmaalaysiga ah lagu soo geliyey deegaano ka mida dowlad goboleedka galmudug intii uu socday shirka waxaa warbixinno laga dhegaystay hay-adaha amniga iyo la taliyaha amniga qaranka oo ku aadan dhacdadan iyadoo guluhu iyadoo goluhu uu isku raacay go'aamadan soo socda kow goluhu wuxuu adkeeyey in waaxda kormeerka hubka iyo rasaasta c m d ee xafiiska amniga qaranka oo horey ugu soo baxday dikreetada madaxweyne boqol afartan iyo labo ay sii wado isla markaasna ay xoojiso korjoogtaynta iyo la socodka maareynta hubka iyo rasaasta labo wasaaradda amniga gudaha waxaa la faray in ay soo gudbiso warbixin faahfaahsan iyo talooyin ku aadan dhacdada hubka sharci darrada ah ee dhowmaalaysiga lagu soo geliyay dalka lagulana xisaabtamo cidda ka dambaysa isla markaana laga hortago dhacdooyin noocan ah inay dhacaan mustaqbalka saddex golahu wuxuu isku raacay dhammaystirka siyaasadda qaran ee iibka hubka deg degna loo horgeeyo golaha wasiirada afar golahu wuxuu isku raacay mamnuucidda iibinta iyo ka ganacsiga hubka shan wasaaradda cadaaladda hay-adaha fulinta sharciga waxaa lagu adkeeyey in si deg deg ah maxkamad loo soo taago dhammaan dadkii ku lugtalaa hawshan sharci darrada ah madaxweyne doctor xasan sheekh maxamuud ayaa adkeeyey muhiimadda weyn ay leedahay in si adag loo hirgeliyo shuruucda xakamaynta hubka iyo rasaasta wuxuuna adkeeyey in guusha laga gaaray qaadista cunaqabataynta hubka ay aasaas u tahay hirgelinta siyaasadda dowladda ee xakamaynta hubka kulankan waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre ra-iisul wasaare ku-xigeenka mudane saalax axmed jaamac wasiirka cadaaladda iyo dastuurka mudane xasan macalin maxamuud wasiirka arrimaha gudaha cali yuusuf cali wasiirka gaashaandhiga cabdulqaadir maxamed nuur wasiirka arrimaha dibadda axmed macalin fiqi wasiirka maaliyadda wasiiru dowlaha amniga gudaha maxamed cali xagaa taliyaha ciidanka xoogga dalka ibraahim sheekh muxidiin agaasimaha hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka cabdulaahi maxamed cali sambalooshe taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareeye guuto sulub axmed firin taliyaha ciidanka asluubta mahad cabdiraxmaan la taliyaha amniga qaranka xuseen macalin iyo agaasimaha madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya cabdixakiim maxamed yuusuf mahadsanidiin
markana waxaanu milaasanaynaa maxkamadda gobolka banaadir ayaa muwaadin lagu magacaabo faatumo xasan cabdulle ku wareejisay dhul ka maqnaa muddo ku siman lix sano wariyahayaga faatimo cabdilqaadir ayaa booqatay goobta lagu wareejinayo dhulkan iyo sidii loo wareejiiyey
xaqa dadkana ilaahu sidaan isi ka fiican dad badan oo saas u farxaayaan arkay maantana waa maalintayda oo xaqayga ilaahay ii soo celiyey maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta muwaadin soomaaliyeed oo lagu magacaabo qaatumo xasan cabdulle ku wareejisay dhul ay lahayd oo ka kooban konton boos oo ku yaala degmada wadajir kaas oo maxkamaddu ay xukuntay qaatumo xasan cabdulle oo u mahadcelisay maxkamadda gobolka ayaa sheegtay inay arki jirtay muwaadiniin faraxsan oo maxkamaddu u fulisay dhulkooda maantana ay iyada markeeda tahay aadna ugu faraxsan tahay in dhulkeeda ay dib u hesho qaatumo xasan ayaa sida ay sheegtay ka maqnaa dhulkeeda ku dhowaad lix sano oo dhulkaas ku jiray gacan kale balse hadda alle ka sokow ay maxkamadda gobolka banaadir kaga mahadcelisay sida fudud ee gacanteeda loogu soo celiyey dhulkii ay ayada milkiyadiisu lahayd waxa uuna dhulkan ku yaalaa qeybta galbeed halka lagu wareejinayo dhulka waxaa ku sugnaa goobta mas-uuliyiin ka tirsan maxkamadda gobolka banaadir iyo saraakiisha booliiska qeybta galbeed intaasi kadib waxaa ugu horeyn hadlay cabduqaadir mukhtaar cabdi sargaal ka tirsan maxkamadda gobolka banaadir islamarkaana wakiil uu ka ahaa guddoomiyaha maxkamadda ayaa tilmaamay si rasmi ah in maanta dhulkeeda loogu fuliyey laguna wareejiyey muwaadinad qaatumo xasan cabdulle anigoo ah cabduqaadir mukhtaar cabdi oo ah sargaal ka tirsan maxkamadda gobolka banaadir wakiilna ka ah guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir mudane saalax cali maxamuud maanta waxaan u taaganahay fulin xukun ka soo baxay maxkamadda gobolka banaadir loo fuliye ka tahay qaatumo xasan cabdulle lagu fuliye ismaaciil maxamed muuse sacdiy maxamed muuse khadiijo maxamed muuse iyo maryan maxamed muuse oo hooyada dhashay saddexda qofood oo maryan maxamed cumar xukunkii maxkamadda gobolka banaadir ka soo baxay oo maantana ay tahay in laguu fuliyo dhulkaagana ay kugu wareejiso maxkamadda gobolka banaadir
dhankeeda qaatumo oo shaqadii loo qabtay ka mahadcelinaysa ayaa xusay in helidda dhulkeeda iyo sidii ugu soo gacangeli lahaaba dhulkaas ay rafaad badan usoo martay hase yeeshee ugu dambeyn ay maxkamadda gobolka banaadir ka howlgashay qaabkii kontonkeeda boos ay ku heli lahayd laguna guulaystay arrinta aad i aadaan umahadsan tahay marka ugu horayso ilaahay mahadda u sugnaatay alxamdulilaah waxaan umahad celinayaa maxkamadda gobolka banaadir saalax gudoomiye saalax aad baa u mahadsantaha waxaan u mahad celinayaa ciidanka sharafta leh oo maanta qayb libaax igala qaadatay oo halkaan ila joogto dhammaan intay ka soo qayb gashay fulinteyda aad baa u mahadsantihiin booliiska qaybta galbeed ayaan u mahad celinayaa aad iyo aad bay ii sharfeen way mahadsan yihiin qaymo iyo qaayo badan allaha idiin siiyo xaqa dadkana ilaahu sidaan isi ka fiican dad badan oo saas u farxaayaan arkay maantana waa maalintayda oo xaqayga ilaahay ii soo celiyey ilaahay waxaan idin leeyahay maxkamadayna kor faadumo cabduqaadir hadi i tv-ga dalsan muqdisho
markana waxaanu eegaynaa degmadiimeedka warsheekhaya waxaa lagu soo gabagabeeyey kulan diiniya kaasi oo halkaasi lagu qabtay maalmihii u dambeeyay siyaarad halkaasi ka socotay wariyahayaga cabdisalaan joolo shaakir oo booqday islamarkaasi halkaasi tegay ayaa sheekada nagu diyaariyay
si iskood ah ayay kumanaankan qofood u soo jareen masaafo fog maalmo ka hor ayayse sii qorshaysteen safarkooda si ay u yimaadaan halkan una soo xaadiraan maalintan weyn qof walba wuxuu ku yimid niyaddiisa dhinac kasta waxaa ka socota xadro xeertu iyo ka qaybgalayaashuna way jelbaysan yihiin waxaan joogaa degmada warshiiq kumanaankan qofood ee iga dambeeya waxay u joogaan gebagabada siyaarada caalimkii weynaa ee caanka ku ahaa faafinta diinta islaamka sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar sheekh cabdi celi oo maanta lagu soo gebagabeynayo siyaaradiisa degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe muddo bil ah ayay siyaarada soo socotay waxaana maanta halkan ku sugan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya maamulka degmada warshiiq culamaa uddiin dariiqooyinka kala duwan ee ahlusunna waljameeca iyo dadweyne kale oo aad u fara badan kuwaas oo ka kala yimid gudaha dalka iyo daafihiisa inta siyaarada ay socotay ayaa waxaa la akhriyey khidmooyin qur'aan subac nebi ammaan halka habeenada qaarna la dhafrayey qaar ka mid ah culimmadii kelmadahooda ka jeediyey siyaarada lasoo gebagabeynayey maanta ayaa waxa ay ku dheeraadeen doorkii caalimkii weynaa uu ku lahaa faafinta diinta islaamka sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar sheekh cabdiraxmaan celi aawowsha cabdiraxmaan darajadiisii janno kor allah ka yaalo galabta waxaan u jeednaa guddi iyo kalgacayl iyo qabuul oo aawowsha cabdiraxmaan ilaahay siiyey oo arlada uu soo dejiyaan u jeednaa غرفتي شيخ أو شعبي اللي يقلي مركزها وحان أرقنا لي تسيي أو أولاد الشيخ نتوسيين حرق أو شيخ هبيكي خمسين جري مركو دع النقد كذب استقوا قطمن هبين هبيكي يقولن قطمن الصلاة كل ما يناي رالي هذا waxaa mahad iskale ilaahayna soo waafajiyey halkan in aan imaado mashaa'ikhdaynii oo sida aad maqlayseen cilmiga mashaaikhdii dalkan cilmiga alla ku madhadaystay inay gaarsiiyaan cirfaanta gaarsiiyaan dariiqada gaarsiiyaan sida ay ayagu wamaca daalikane agtooda dadka cilmi kaliya loogu imaamahayne cilmi iyo dariiqo iyo cirfaan ka sokow waxaa loogu imaanayay qof kastoo yimaada warshiq hadduu yimaado martiyaata ma ahayne gurigi uu degaayo iyo wuxuu cunaayo imaanayo waa inaad dib u fiirisaa labada imaam oo maanta meeshan lagu siyaaranayo siiradoodii siiradoodii markaad dib u fiiriso waxaad arkaysaa cimri ku dhammaaday khidmada diinta yacni tacliimta tarbiyada cibaadada awraadda mujaahadaadka markaasaa waxaa kuu soo baxaysaa sirta ka dambaysa intaanoo khalaa'iqa inay maanta meeshan iskugu yimaadeen Nawakaribisha sana wote na ninawapa salamu nyingi sana kutoka kwa sahibu makam Said Othman bin Said Abdul Qadir.
waxaan ii wadaa salaan aad u badan oo ka imaaday qofka magaciisa u sheegay aad ayaan wuxuu leeyahay ugu faraxsanahay kasoo qaybgalkiina gal- kaliya inaan u mahad celiyo u mahadnaqo waxyaalihii xooga aan laa'ib ahayn ay la kulmeen oo ay la kulmeen oo laa'iqa aanu ahayn oo ay la kulmeen inay ku sabraan gudoomiyaha ururada bulshada rayidka tahliil muxudiin shaataax afhayeenka madaxtooyada cabdiraxmaan xudeyfi iyo gudoomiyaha degmada warsheekh maxamed xasan mataan ayaa dhankooda goobta ka hadlay dagaaladii sokeeyey dhibaatadii u geysteen burburkii dowladnimada waxay sidoo kale burbur u geysteen dhaqankii iyo diintii tanna waxaad calaamada u tahay iyo siyaarooyin ka horreeyaba soo kabashada lasoo kabanaayo dadkuna isku soo hiloobayaan isku soo jeclaanayaan iskuna soo xirmayaan runtiina aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin ilaahayna khayrka iyo siyaarada ducooyinka waxay socda ilaaha noo aqbalo dalkana nabad allaha noogaga dhigo Ee, runtii farxad gaar ayay noo tahay in siyaaradan oo muddo halkan kasoo socotay inay si nabada maanta noogugu dhammaanayso siyaaradan eh, dadka kasoo qayb gashay ee dhammaan halkaan isugu timid waxaan leeyahay sheekha barakadiisa labada sheekhe la siyaarayana barakada rolana waafajiyo cilmiga ee dadkaan bareenna kuwii dadka sii baro ee- ee dadka gaarsiina allah naga dhigo ee dalkaan aan si oo u gaaro nabad iyo barwaaqo iyo horumar waxaan leenahay dhammaan culamaaudiin kasoo qayb gala dhammaantood waxaa leeyahay waa mahadsantihiin ugu dambeyn sheikhuulbeledka degmada warsheekh sheekh qaasim sheekh cabdiraxmaan celi ayaa duco ku soo xiray siyaarada dembi naaf allaha siiyo muraadadoodana allaha sahlo xiriirka mashaa'ikhda ay ku xiriirsan yihiin eh, xiriir jira ee beega jidkiisii loo soo maray ee wanaagsan allah uga dhigo
juulan shaakir dalsan t v degmo xeebeedka warshiiq gobolka shabeellaha dhexe
warkii subaxna wanaga intaas warkii subaxna saaxiibayal wanaga intaas mar kale intaan hawada ku kulmin nabadgeliyo
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel